بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثلثت بذكر المضارع فذكرت أن علامته أن- أن أن يصلح دخول لم عليه نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد wuxuu yidhi mu-alifku raximahullah walamaa faraqtu markii aan ka faaruqay min dikri calaamaati alamri wa xukmihi calaamadaha amarka iyo xukunka amarka sheegiddii markaan ka faaruqay wa bayaani ma khtulifa fiihi iyo wixii laysku khilaafay caddayntooda markaan ka faaruqay minhu ay min ficli lamri oo ficil amarka ka mid ah hallastu waxaan ku saddexeeyey bidikri lmudaarici mudaaric sheegiddiisaan ku saddexeeyey wuy fadakartu waxaan sheegay anna calaamatahu mudaarica calaamaddiisu inay tahay an yasluxa inuu suubanaado dukhuulu lam calayhi lam gelitaankeed inay lam geli karto inay u suuban tahay inay calaamadi sida calaamad u tahay ayaan sheegay wuy naxwu lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad saddexda aayadoodba yacni labada aayadood waxaa ku jirta saddex tusaalaa ku jirta lam yalid walam yuulad walam yakun saddexdaa tusaalo wey saddexdaba waxaan ka qaadanaynaa inay mu- ay ficil mudaaric yihiin sababtu waa maxay waa bidukhuuli lam calayhi lam ayaa gasha marka lam inay geli karto waxay daliil u tahay inuu ficilkaasi mudaaric yahay wadakartu waxaan sheegay buu yidhi walam yakun lahu kufuwan axadun waxaan u malaynaa icraabteeda waa waa la yaqaanaa axadun waa isimkii yakun kufuwanna waa khabarkii oo soo hormaray wadakartu waxaan sheegay annahu laabudda inay laga maarmaan ay tahay an yakuuna fii awalihi ay fii awali lmudaaric mudaarica awalkiisa inuu ahaado xarfun xaraf min axrufi na-aytu oo na-aytu xuruufyadeedii ka mid a wa hiya xuruufu na-aytu waxa weeye annuunu weeye walalifu iyo alifta walwa- walyaa-u ya-da wataa-u ta-da afartaa xaraf weeye naxwu naquumu waan istaagaynaa wa aquumu waan istaagayaa wayaquumu wuu istaagayaa wa taquumu waad istaagaysaa wa tusamaa haadihi alarbaca afartan waxaa lagu magacaabaa axrufa almudaaraca xuruuftii mudaaracada ayaa la yidhaahdaa xuruuf almudaaraca loo yaqaanaa afartan xaraf walamaa dakartu haadihi alaxrufa markaan xuruuftan sheegay buu yidhi bisaatan wainamaa dakartu wainamaa dakartu haadihi alaxrufa xuruuftan waxaan u sheegay buu yidhi bisaatan gogol ahaan ayaan u sheegay wa tamhiidan iyo hordhac ahaan baan u sheegay oon u gogol xaarayo u hordhacayo lilxukmi aladii xukunkii bacdahaa ayada ka dambeeyey laa liucarifa ma ahan buu yidhi inaan tacriifinayo bihaa xuruuftan inaan ku tacriifinayo alficla almudaarica ficilka mudaaric inaan ku tacriifinayo ma aha lianna wajadnaaha maxaa yeele waxaan helnay xuruuftan tadkhulu ayadoo gelaysa fii awali lficli lmaadi maadiga awalkiisa ayadoo gelaysaan helnay marka ma ahan buu leeyahay inaan mudaarica tacriif uga dhigayo ee xuruuftan waxaan u sheegay uun si aan gogol xaar uga dhigo xukunka dambeeya sheikhu raximah llahu tacaala halkan wuxuu leeyahay xuruuftii ahayd xuruufu na-aytu ama xuruufu anaytu labada midkaa rabtidheh uma sheegin buu yidhi inaan mudaaric ku tacriifiyo ujeedkaygu ma aha inaan mudaaric ku tacriifiyo oo aan uga dhigo calaamad asiga keliya uu gaar la yahay laakiin waxaan u sheegay inaan gogol xaar uga dhigo bisaadku waa wixii gogasha la fidiyo we tamhiidkuna waa hordhacya gogol xaar marka wuxuu yidhi gogol xaar si aan uga dhigo xukunka ka dambeeya muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa uu keeni doonaa ficilka mudaaric waa tii la dhihi jiray een, idaa hadduu rubaaci yahay maadigiisu hadduu rubaaci yahay yudamu awaluhu soo lama dhihi jirin yaa awalkiisa waa la godaa haddii uusan rubaaci ahayn uu hulaasi yahay ama khumaasi uu yahay ama sudaasi uu yahay waxaa la dhihi jiray awalkiisa waa la fatxinayaa awalkaa la godayo ee la fatxinayo soo xuruufu anaytu ma ah xarafka ugu horeeya mar walba ee haddii la godayana godka la saarayo haddii la kordhigayna la kordhigayo waa xuruufu anaytu waa xukunkan marka ah in rubaaciga awalkiisa la godayo inta kale la fadxinayo xukunkaasuu raba aan rabaa buu leeyahay inaan sheego saan xukunkaa u gaaro ayaan sii gogol xaartay oo maxaan ugu sii maxaan ugu sii gogol xaartay inaan xuruuftan sheego xuruuftan sheegidda aan sheegaya marka igama ahan buu leeyahay inaan leeyahay mudaarican tacriifinaya ee ujeeddaan leeyahan rabaa inaan ku gaaro qofka markuu shay u socdo waa loo gogol xaartaa maalan qofaa kuu imaanaya danuu leeyahay qaaliban danta hore lagama galo muqadimaad iyo hordhacyaa la sameeyaa kadibaa qofku wuxuu ku tegayaa maqsuudkii ujeeddadu u socday arrintan gogol xaaray iga tahay buu leeyahay inaan xuruufu anaytu idiin sheego uma ulama jeedo inaan mudaaric ku tacriifiyo ee waxaan ula jeedaa inaan xukun aan sheegi rabo ugu gogol xaartaan rabaabu waa la fahmaa maleyna meeshaasi wuxuu yidhi walamaa dakartu haadihi wainamaa dakartu haadihi alaxrufa xuruuftan waxaan u sheegay bisaatan wa tamhiidan gogol ahaan baan u sheegay oon sii goglanayo wa tamhiidan iyo hordhac ahaan iyo gogol xaar ahaan baan u sheegay oon u gogol xaaranayo lilxukmi xukunka aan u gogol xaaranayo xukunkaasoo alladii xukunkaasoo bacdahaa xuruuftan ka dambeeya yacnii xukunka ka dambeeya ayaan u gogol xaaranayaa buu yidhi laa liucarifa biha ma ahan buu yidhi ujeeddada inaan ku tacriifiyo alficla almudaarica ficilka mudaaric inaan ku tacriifiyo ujeeddadaydu ma ah laa liucarifa bihaa bihaa damiirka xagguu u noqonaya xuruuftii afarta ahayd a xuruuftii afarta ahayd wa laa liucarifa ma ahan buu yidhi inaan ku tacriifiyo bihaa xuruuftan alficla almudaarica ficilka mudaaric liannaa wajadnaahaa maxaa yeelay xuruuftan waxaan helnay tadkhulu ayadoo gelaysa fii awali lficli lmaadi ficilka maadi awalkiisa macnaa wuxuu ula jeedaa xuruuftan mudaarica waa lala wadaagaa mushtarag wa maadiga awalkiisa ayadoo gelaysa ayaan aragnay buu yidhi tusaalooyinuu rabaa kuu keeno wuxuu yidhi naxwu akramtu zaydan watacalamtu lmas'alata wanarjastu dawaa'a idaa jacalta fiihi narjisan wayarna'tu shayba akramtu zaydan awalka maxaa uga jira hamza uga jirta kow watacalamtu lmas'alata tacalamtu awalkeeda waxaa ku jira ta'baa ku jira narjastu dawaa'a awalka maxaa ku jira nuun yarna'tu shayba ya-baa ku jirta soo maaha idan xuruuftii afarta ahayd ee xuruufu anaytu loo yaqiinay waxaa la arkay ayagoo waxaan mudaaric ahayn awalka uga jira kelimaadkan oo dhan hadda maxay yihiin mudaaric miyaa mase maadi waaye kulligood ficil maadi waaye kulligood waa ficil maadi awalkiina xuruufu anaytu baa uga jirta marka sheikhu wuxuu leeyahay xuruuftan waa lala wadaagaa mudaarica sidaa darteed uguma talagelin inaan xuruuftan aniga ku tacriifiyo mudaaric uguma talagelin laakiin hal mid in lagu baraarugo waa muhiimo xuruuftan ha lala wadaago mudaarica laakiin farqiyaa jira xuruuftan fii awali lmudaaric waa zaa'ida xuruuftan xuruuf zaa'ida wey amaa xuru yacni waa waa arrinta koowaad arrinta labaad xuruuftan afarta ah waxay tusinayaan cala alkhitaabi waaltakallum iyo walghayba intaba way tusiyaan soo maaha laakiin xuruuftan maadiga ku jirta waxyaabahaasi ma tusiyaan hadda markaad tidhaahda akramtu zaydan zayd ayaan karaameeyey hamsadan macno gooniya mayay tusida yaa macno gooniya ma tusin inaad zayd karaamaysa waxa ku saabsan waa ta'da faacilka ah adiga kugu wajahan hamsadan waxba sooma kordhin laakiin markaan idhaahdo ukrimu macnaheedu muxuu noqonayaa waan karaamaynayaa wey soo maahan ukrimu zaydan zayd ayaan karaamaynayaa hamsada ukrimu iyo hamsada akramtu isku mid ma ah midda akramtu ficilkaas maadi bay ka mid tahay macno gaara ma leh midaan ukrimu asalka ficilkan mudaaric ukrimu ma ahayn hamsadan zaa'ida waa hamsadan waa hamsa zaa'ida macno way itusido macnaha itusido waa maxay takallum ayay tusisa ukrimu anigaa karaamaynay nukrimu annagaa karaamaynayna nuuntaan macnay tusida soo maha inaad jama inaad jamaaco u hadlaysid adiga aad ka mid tahay laakiin narjasa sidaa ma aha nuunta ku jirto waa nuun uun ficilkii ka mid a wax macnaha gooniyay tusinaysa ma laha jaanibkaas marka farqiga u dhexeeya xuruufta mudaarica gelaysa waa xuruuf zaa'ida ah tadullu cala alkhitaabi waaltakallumi waalghayba intaba way tusinaysaa midda mudaarica gelaysa amaa madiga maadiga gelaysa ma ku tusinaysa macaanidaas halkaasay ku kala duwan yihiin laakiin sheikha wuxuu rabaa inuu hal mid keliya kuu muujiyo macnaha markii laga tago daahirka la fiiriyo soo isku mid ma ah daahirka markii la fiiriyo qof masalan aan macnihiiba aqoon hadduu arko la yidhahdo maalan xuruufu anayta waa xuruuftan mudaaric waxaa la yidhaahdaa afartan xaraf midkay galaan haddaad tidhaa ood ku tacriifiso hadhuut wuxuu ku leeyahay narjasa mudaaric waayu dhaha maxaa yeele nuuntiyaa ku jirta sheikhu wuxuu rabaa marka inuu ku yidhaha arrintan ma noqon karta tacriif lilmudaaric xuruuftan mudaarica awalkiisa gelidda ay gelayaan anigu kama rabo inaan mudaaric ku tacriifiyo waxaan ka rabaa inaan ku gaaro xukun ka dambeeyaan rabaa buu leey inaan ku gaaro maxaa yeeley xuruuftan mudaarici waa lala wadaagaaho waxaa la arkay iyagoo maadi galaya waa la fahmo malayna tusaalooyinkan wuxuu ka rabo intaas keliyuu rabaa inuu natusiyo in xuruuftan awalka maadina ay galaan haba jirto farqi udhaxeeya xagga macnaha markii hoos loo daadego akramtu zaydan wa tacallamtu waxaan bartay almas'alata mas'aladii wa narjastu dawaa'a idaa jacalta fiihi haddaad daawadaasi ku darto narjisan narjisku waa nooc geedaha laisku daaweeye ka mid ah marka daawada markaad narjiska ku darto ayaa waxaad leedahay narjastu dawaa'a narjastu dawaa'a macnaheedu waxaa waa narjisaan ku daray waay wa yarna'tu shayba ciradii ayaan cilaan mariyey yarna'tu shayba ciladii ciradii waan cilaameeye waay cilaanaan mariyey idaa khadabtahu haddii aada marisa buu yidhi bilyurannaa wa huwa alxinnaa alyurannaa waa alxinnaa alxinnaa'u waa cilaanka alxinnaa waa cilaan wa innama alcumdatu cumdaha iyo tiirka la cuskanayo waxaa waaye buu yidhi fii tacriifi lmudaarici mudaarica tacriifkiisa dhexdii cumdaha iyo tiirku dukhuulu lam calayhi gelitaanka lam ay gelaysa waa soo ma jeedid mudaarica waxaa cumdo iyo tiir u ah markaa rabta inaad ogaato ficilka inuu mudaaric yahay tiirka ugu culus waa maxay oo cuskanayso inay lam geli karto lam ma aqbali karaa we haddii lam uu aqbali karo ficilkaasi mudaaric waay hadduusan aqbali karin maxaa u daliishanaysaa inuusan mudaaric ahayn wa innama alcumdatu cumdaha iyo tiirku waxa weeye fii tacriifi lmudaarici mudaarica tacriifkiisa dhexdii waxaa cumdo iyo tiir ah dukhuulu lam lam gelitaankiisa calayhi ay cala lmudaarici ay gelayso walamaa faraqtu min dikri calaamaati lmudaarici markaan ka soo faaruqay buu yidhi sheegidda calaamadaha mudaarica sharactu waxaan guda galay fii dikri fii dikri xukmihi xukunkiisa sheegiddiisa fadakartu waxaan sheegay anna lahu xukmayni mudaarica inuu laba xukun leeyahay xukman biictibaari awalihi wa xukman biictibaari aakhirihi mudaarica labadaa xukun buu leeyahay xukun xagga awalka ah iyo xukun dhanka aakhirka ah sidaa labada xukun inuu leeyahan soo sheegay wuu fadakartu waxaan sheegay anna lahu mudaarica inuu leeyahay xukmayni laba xukun xukman xukun labadaa ka mid a yacni xukun waa biictibaari awalihi markii la ictibaariyo macnaa la tixgeliyo la fiiriyo awalkiisa w wa xukman xukunna biictibaari aakhirihi waa ictibaarinta iyo tixgelinta aakhirkiisa aakhirka markii laga fiiriyana xukun buu qaadanayaa awalkana xukun kale fa amaa xukmuhu amaa xukunkiisa biictibaari awalihi xagga awalka markii laga ictibaariyo o laga fiiriyo xukunkiisu waxa weeye fa innahu yudamu taaratan mar waa la godaa wa yuftaxu ukhraa mar kale waa la kordhigaa fa yudamu waa la godaa in kaana almaadi hadduu maadigu yahay arbacata axrufin afar xaraf sawaacun kaanat kulluhaa usuulan waxaa isku mida buu yidhi afartaasi kulligeed inay usuul tahay naxwu daxraja yudaxriju ow kaana bacduhaa aslan ama qaarkood inay asal yihiin wa bacduhaa zaa'idan qaarna ay zaa'id yihiin naxwu akrama yukrimu fa ina hamzata fiihi hamsada ku jirtaahi zaa'idatun zaa'ida weyn lianna aslahu maxaa yeele asalkiisu wuxuu ahaa kaaruma ficilka asalkiisu hulaasi buu ahaa asalkiisu hulaasi buu ahaa kaaruma ayuu ahaa kadibaa waxaa la keenay oo lagu soo siyaadiyey hamsadan akrama ah xuruufta zaa'idka ah iyo xuruufta asalka ah kelimaadka markii laga hadlayo waxay ku saabsan yihiin fannigaasi waa fannigii sarfiga w insha allah kutub sarfiga loogu tegi doonaa xuruufta kelimaddu ay ka kooban tahay qaarna waa usuul kulligood qaarkood waa usuul qaarna waxay iskugu jiraan usuul iyo zaa'id kuwa zaa'id ahoo lagu soo daray asbaabo loogu soo daraa jira oo macno dheeriya inay faa'iideeyaan laga rabo calaa kullin kitaabadaasaa loogu tegi doonaa laakiin annaga hal mid inaan fahamno weeyo shiiqu wuxuu leeyahay ficilka mudaaric awalkiisa waa la godaa haddii maadigiisu afar xaraf yahay maadigaasi afar xaraf noqonayo ama xuruufta afarta kulligood ha noqdaan usuul ama qaarkood zaa'id ha noqdaan waa isku mid waxba naga bedeli maysa xukunkaasi rubaaci walba ficil walba maadiya oo rubaaci ah mudaariciisa awalkiisa waa godaysaa sawaa'un kaanat kulluhaa usuulan waxaa isku mida buu yidhi xuruuftaasoo dhan inay wada usuul yihiin sida daxraja yudaxriju oo kale daxraja meeqa xarafay ka kooban tahay afar wey soo maa waa daal iyo xaa iyo ra iyo jiim afartaa xaraf wey daxraja afartan kulligood usuul waay xaraf zaa'ida kuma jiro xaraf zaa'ida kuma jiro mudaariciisa maxaa leedahay yudaxriju baa leedahay mudaariciisa waxaa leedahay yudaxriju oo ya-da waad godaysaa ow kaana bacduhaa ama qaarkood ha noqdaan buu yidhi aslan asal wa bacduhaa qaarkoodna zaa'idan macnaa isku mid waay in qaarna zaa'id noqdaan qaarna usuul ama kulligooda usuuliya naxwu akrama yukrimu akrama afar xaraf waay saddex waa usuul hal xabana waa zaa'id halka xabee zaa'idka kee waaye yaa hamsada waa saddexda kalena usuul waay wuxuu yidhi faina faina alhamzata hamzada fiihi ay fi lkelima kelimadan akrama hamzada ku jirtaahi zaa'idatun hamza zaa'ida waay lianna aslahu maxaa yeele asalkiisu wuxuu ahaa kaaruma ayuu ahaa kaaruma saddexda xarafa asal u ahayd kadibaa hamze lagu soo daray marka xuruuftu ama usuul ha wada noqdaan ama qaarkood usuul ha noqdaan qaarna zaa'id marba hadduu maadiga afar xaraf yahay mudaarica awalkiisa god mudaarica awalkiisa waad godaysaa sida hadda akrama ayadoo xaraf zaa'ida uu ku jiro haddana mudaarici maxaa la yidhi yukrimu baa layidhi waa la goday wa yuftaxu waa la kor dhigayaa buu yidhi in kaana almaadi hadduu maadigu yahay aqala min alarbacati afar mid ka yar maadigu hadduu afar xaraf ka yar yahay awalka mudaarica waa la godayaa ow akara minhaa ama maadiga hadduu afar xaraf ka badan yahay hadduu ka yar yahay ama afar ka badan yahay labada xaaladoodba awalka mudaarica waa la kordhigayaa faalawalu midka hore midka hore muxuu ula jeedaa yaa midka hore muxuu ka wadaa midka afarta xaraf ka yar waayo alawal midka afarta xaraf ka yar waayo ila wuxuu ku yidhi wayuftaxu in kaana almaadi aqala min alarbacati aw akara minha saasuu yidhi soo maa waa la kordhigayaa buu yidhi mudaarica haddii maadigu afar xaraf uu ka yar yahay ama hadduu maadiga afar xaraf ka badan yahay markaasuu ku yidhi falawalu midka hore waa midka afarta xaraf ka yaraa hulaasigii way naxwu daraba yadribu wadahaba yadhabu wadakhala yadkhulu wa ficiladan fiiri marka daraba mudaarica meeqa xaraf waay yaa maadiga maadiga saddex xaraf waay mudaarica awalkiisa kordhig marka yadribu dheh dahaba waa saddex xaraf mudaarica waxaa leedahay yadhabu yaada waa kordhigaysaa dakhala waa saddex xaraf mudaarica waxaa leedahay yadkhulu wahaakada saasaa ku wadaysaa dakhala yadkhulu kharaja yakhruju marba hadduu saddex xaraf yahay mudaarica awalkiisa kordhig waa xukun caama waa qaacido caama wahaani midka labaad midka labaad muxuu ula jeedaa ow akara minhaa w hadduu hulaaigii hadduu afartii xaraf ka badan yahay naxwu inalaqa yanaliqu wey waa khumaasi inalaqa shan xaraf waay mudaarica awalkiisa oo kordhigaysaa maxaa leedahay yanaliqu ayaa leedahay wastakhraja istakhraja meeqa xarafay ka koobantaha lix xaraf waa istakhraja waa lix xaraf mudaarica waxaa leedahay yastakhriju mudaarica waxaa leedahay yastakhriju ya-da waa kordhigaysaa waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo horta ma jiraan ficilkan maadiga ah maruu hulaati ka yaraanayo maya hulaati kama yaraado inta ugu yar ee uu noqdo waa saddex araf waay hadday cil gasho iyo tacliil iyo sar waxyaaba noocaas waa mas'alo kale laakiin mudaa ficilka maadi waxa ugu yar xuruuftiisu waa saddex sida isimka saddex xaraf ugu yartaa maxaa yeele saddex wixii ka hooseeya iska leh yaa saddex wixii ka hooseeya xarafaa leh hal iyo laba xarafaa iska leh ficilka lix ayaa noogu sarraysa intaan hadda aragnay soo ma lix xarafaa noogu sarraysa ma ka bataa ficilku ficilka lix xaraf ma dhaafo ficilka lix xaraf ma dhaafo laakiin isimka toddoba gaara isimka toddoba gaaraa mararka qaar laakiin ficilka waxaa ugu badan tirada ugu badani waa lix marka waa saddex afar shan lix haddii marka ficilku uu intaa u dhaxeeyo xukunkoodu xukunkii ficilka waa wada haysataa soo maha waxba kaama maqna hadduu hulaasi yahay iyo hadduu khumaasi yahay iyo hadduu sudaasi yahay waa isku xukun mudaariciisu hadduu rubaac yahay xukunkiisa mudaarica waa gaar hadduu rubaac yahay xukunka mudaarica waa maxay awalka in la godo hadduu hulaasi yahay ama uu khumaasi yahay ama uu sudaasi yahay xukunkiisa waa maxay awalkiisa in la fadxiyo wa idan laba xukuna meesha taalla laba xukuna meeshaan taalla in awalkiisa la fadxiyo iyo in awalkiisa la godo waa laba xaaladood soo maa laba xaaladood wey wuxuu yihi amaa xukmuhu amaa mudaarica xukunkiisu biictibaari aakhirihi markii la ictibaariyo oo la fiiriyo xagga aakhirkiisa ila wuxuu ku yidhi laba xukunaan ayaan u sheegnuu yidhi soo ma xukun awalka ah iyo xukun aakhirka ah waa isla soconnaa u maleyna waaya xukun awalka ah xukun aakhirka ah hadda waxaan qaadanay xukunkii awalka xukunkii awalka ahaa laba xaaladooduu noqday mar awalka la godayo iyo mar awalka la fadxinayo labadaas way soo maha aakhirkii buu ka hadlayaa marka xukunkii dambe wa amaa xukmuhu amaa mudaarica xukunkiisa biictibaari aakhirihi markii la ictibaariyo xaggiisa dambe fa innahu taaratan yumnaa cala asukuuni wa taaratan yumnaa cala alfatxi wa taaratan yucrabu meeqa waay saddexdaasuu leeyahay fa innahu taaratan mar yubnaa waxaa lagu bineeyaa buu yidhi cala asukuuni sukuunaa lagu bineeyaa wa taaratan marna yubnaa waxaa lagu bineeyaa cala alfatxi fatxaa lagu bineeyaa wa taaratan marna yucrabu waa la ecraabaa saddexdaasuu leeyay wuxuu yidhi fa haadihi halaadu xaalaatin tani saddex xaaladood weeye oo liaakhirihi mudaarica aakhirkiisa u sugnaatay waa saddex xaaladood oo u sugnaatay liaakhirihi ay liaakhiri lmudaaric kamaa anna liaakhiri lmaadi sida maadiga aakhirkiisa uu u lahaa halaada xaalaatin saddex xaaladood wa liaakhiri lamri amarka aakhirkiisana uu lahaa halaada xaalaatin saddex xaaladood idan maadiga saddex xaaladooda aakhirkiisu lahaa amarka saddex xaaladood buu lahaa mudaaricana hadda saddexdii xaaladood saddex xaaladood ayuu asna leeyahay xaalad waxaa waaye buu yidhi yumnaa cala asukuun xaaladi waa yumnaa cala alfatxi xaaladna yucrabu waa la ecraabaya saddexdan xaaladood midee asal u ah mudaarica yaa yucrabu wey mudaaric waxaa asal u ah in la ecraabo walidaalika ficilka mudaaric markaad leedahay waa marfuuc calaamatu rafci kada wa kada ma dhehaysid liannahu liannahu ma raacinaysid maxaa yeele asal uu joogaa soo ma markaad leedahay lan yadriba waa mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi fatxa daahiraad leedahay laakiin markaad tidhahda mabniyun cala alfatxi maxaa maxaa ku xijinaysaa liitisaalihi binuuni tawkiidaad leedahay soo maaha markaad mabniyun cala sukuun tidhaahdo waxaa leedahay liitisaalihi binuuni niswa mar haddaad tacliil raaciso asal meesha ma yaal mar haddaad tacliil lagaaga baahan yahay asal ma joogtid intaad tacliilinayso waxay tusinaysaa inaadan asal ku taagnayn oo ay farac tahay waxa keenana ay tahay sabab mar walbana sababtii baa raacinaysaa laakiin markuu mucrab yahay wuxuu joogaa asaluu joogaa wax ficilado kale waa uga duwan yahay jaanibkaas ficilka maadi iyo ficilka amar ayagu waaba waa binaabaa asal u asoma ficil o dhan asalkiisu waa albinaa mudaarica inuu mucrab noqdo hadda ka hor mutamimaha waan ku soo marnay waxaa keenay inuu shabahay asmaada inuu ka shabahay min xaysu alxarakaati waasakanaat iyo inuu ka shabahay min xaysu altaqayur bisabab alicraab isbeddelka xagga macnaha ee ku imaanaya icraab darteed min xaysu alxarakaati wasakanaad waxaan soo sheegnay ficilka mudaaric iyo isimka faacil in tashaabuh ka dhaxeeyo oo xaraf xaraf ku beegan iyo sukuun sukuun ku beegan ay noqonayaan daarib iyo yadribu qaatil iyo yaqtulu khaarij iyo yakhruju dhammaan markaad isku fiiriso waa isku xarakaad iyo sakanaad wa xaraka xaraka qaabishan iyo reeb reeb qaabishanuga halkaasi waa min xayu alxarakaat wasakanaat soo maa waxaa kaloo ficilka mudaaric keenay inuu mucrab noqdo asmaada waxaa horta lagu yaqaanaa inay isbedbedelaan waxa galaya awgeed oo macaanidoodu ay isbedelaan oo markaad tiraa jaaa zaydun macnay leedahay zaydun markuu marfuuc yahay macnuu leeyahay markuu mansuub noqdo macnihii hore miyuu taagnaanaya mise waa isbedelaya waa isbedelayaa markuu majruur noqdo waa isbedelayaa mudaarica asoo saas u dhaqmaa la arkay ficilna laguma aqoonin dhaqankaasi xagguu ka keenay dhaqankaas isimuu ka keenay oo tusaale waxaa hadda ka hor tusaalahan soo marnay oo laa ta'kul isamaka wa tashrab illaban tusaalahaasuu ahaa laa ta'kul isamaka waxaa la yidhaha wa tashrab saddex xaaladooda ku bannaan soo ma ahayn xagga icraabta in la yidhaahda laa ta'kul isamaka wa tashrab illabana oo ayadana majzuum ay noqoto waxay noqonaysaa mid ku cadfan jumladan iyo in la yidhaahda laa ta'kul isamaka wa tashraba in la yidhaahdo oo la kordhigo mansuub laga dhigo iyo in la yidhaahdo laa ta'kul isamaka wa tashrabu saddexda xaaladood ee icraabta tashrabu isbedelaysa macnaheeduna waa isbedelaya saddexda xaaladood ee icraabta tashrabu ay isla bedeshay macnaheeduna waa la socdaa isbedelku oo haddaad tidhaahda laa ta'kul isamaka wa tashrabi labana macnuu muxuu noqonayaa labadaba waa kaa mamnuuc waa kalluunna ha cunin caanana ha cabin waa labadaba laguma ogolee waa labadiiba waa u diiday qofkaasi haddaad tidhaahdo wa tashraba ood kor dhigto macnihii ma isbedelay hore mase isma bedelin waa isbedelay waxay noqonaysaa laa ta'kul isamaka kalluunka ha cunin wa tashraba labana ay maca shurbika laban ha jamcin waayo inaad caano cabtay inaad kalluun cunto ha jamcin waayo oo calool xanuuna laga qaadaa bay yidhaahdaa waa macnaha labaad isbedelkan waxaa keenay icraabtii isbedeshay laa ta'kul isamaka wa tashrabu markaan idhaahdo oo tashrabu aan ka dhigo ficil marfuuca macnuu ma isbedelaya mase sidii horuu joogaa waa isbedelaya macno saddexaadaa soo bax wuxuu noqonayaa laa ta'kul isamaka kalluun ha cunin gebi ahaanba marna laguma ogolo waay malayga xagga iska dhig wa tashrabu labana caanahana waa cabaysa macnaha caanaha saa rabta u cab waay caanaha iska cab laakiin marna kalluun ha taabanin idan saddexda xaaladood oo tashrabu isbedeshay xagga icraabta macnuhuna waa la bedelmay yaa lagu yaqaanaa isbedelkaasi isimaa lagu yaqaanaa ficilku halkaasu mudaarica ka shabah shabahaasi muxuu keena marka inuu mudaaric noqdo mucrab inuu noqdo oo asmaadii la haleeshiiyo oo la yidhahdo mudaarica asal waxaa u ah icraaba asal u ah sida asmaada asalkooda ay ahayd icraab haddii mudaarica uu ka baxo icraab uu binaa u baxo soomaanan soo marin asmaa laftirkeeda mebni ah mararka qaar sidii oo kale waa mudaarica mararka qaar mebni buu noqdaa mar cala fatxi baa lagu bineeyaa marna cala sukuuna lagu binaya labadaas xaaladood uu leeyahay labada xaaladoodna mid walboo ka mid a cillaa keenta marna nuunu nis waa la xiriirsatay marna nuunu tawkiid almubaashir ayaa la xiriirsatay taasaa waxay keentay in la bineeyo marka saddex xaaladood ayuu mudaarica leeyahay xaaladda asalka waa mucrab laba xaaladood oo mabniyana way jiraan allahu aclam wsala allahu calaa